alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi wasalam safiiruha saadun wazayun sinu qalqalatn qudbu jadin waliinu waawun wayasukin ata wanfataxa qablahumaa walinxiraafu صaxixa filaami waraba bitakriirin jucil wlitafashishinu daadan istail wاlأkdu bالtajwiidi xatmu laazimu man lam yujawid اlqur'aana aatimu liأnnahu bih اlإilaahu anzla whakada minhu ilayna wasla wahuwa ayضa xilyaة الtilaawa waziinaة اlأdaaءi wاlqira'ة wahuwa icطaaءu اlxuruufi xaqaha min sifatin lahaa wa mustaxaqaha waraddu kulli waaxidin liaslihi walafdu fii nadiirihi ka midlihi mukamilan min gayri ma takallufi biludfi fi nudqi bilaa tacasufi walaysa baynahu wa bayna tarkihi ilaa riyaadatu mri'in bifakihi waraqiqan mustafilan min axrufi waxaadiran tafkiima lafdi lalifi wahamza alxamdu acuudu ixdina allaha huma laama lilahi lana waliyatalataf wacala allahi walad walmiima min makmasatin wamin marad wabaabarqin batilin bihim bidi waxris cala shidati waljahri ladi fiha wa fi ljiimi ka xubi sabri rabwatin ijtuhat waxaji lfajr wabayinan muqalqilan insukina wabayina muqalqala in sukina wain yakun fi lwaqfi kana abyana waxaxasaxatu lxaqu wasiina mustaqiima yasqu yasqu sifaadkii xuruuftaynu soo wadnay iyadoo kollay baxarkan waxaa la yidhahdaa kitaabku ku qoran yahay baxru rajas oo de ilaa lix iyo toban bacaar baxar waxay yidhahdaan ayaa uu leeyahay shicirka waxaana akhristo dee qofka doonaya gabayga ama inuu wax ku alifo ama qoro ama akhristo ama akriyo markaa mustafcilun baa lix jeer la celiyaa dabeedna kaasa uu kusoo baxayaa miisaankiisu safiiruhaa saadun wazayun sinu mustafcilun mustafcilun mustafcilun saasay isku laagaanayaan markaa kollay dee waa fani gooniya oo saaliibtiisa ka hadlay tobankii shaniba ay labada shanaad iska hor jeeday haa waynu soo dhaafay markaa toddobadii kale ayuu xusayaa iyagu aan didka lahayn safiiruhaa xuruufu safiir saadun wazayun sinu waa saddexdaa xuruuf sifada safiirka la yidhaahdo xuruufta qaadata waa saddexdaa sifo wey waa saddexdaa xaraf as as az mid walba waxaad arkaysaa marka lagu hadlayo waxaa soo baxaya cod baa soconaya oo shimbirka shabahaya amaba dee baashaan naxliga siyaabaha n soo sheegayna dariskaa hore qalqalatun sifada qalqalada la yidhaahdaa qudbu jaddin wey xuruuftaasaa yeesha waa shan xaraf qudbu jaddin xuruuftaa lagu koobay ayaa yeelanaysa sifada qalqalada la yidhaahdo oo dee an yakuna lilxarfi nibratun qawiya dhug buu yeelanayaa xoog badan aqo ab aj dhugtaa awgeed baa waxaa lagu magacaabay qalqala ono codkiibaa markii hore markuu baxo mar labaad soo noqonaya xarafkan baa ama xuruuftan baa dee waxa ay leeyihiin sifaad qawiya sifaadkaa qawiha ay leeyihiin awgeed ayaa ay ku yeesheen qalqaladan walliinu haddaba dheh liinkii xuruufu liin ama sifada liinka la yidhaahdo waxa yeesha waawun wa ya-un waw iyo ya sukinaa la reebay labadooda wanfataxa uu kor dhowmay qablahumaa maa qablahumaa waxa ka horeeyaana uu kor dhambay haddaad doonaysa sifada liinka la yidhaahdo cidda iska leh waa wa alwaawu walyaa asaakinataani almaftuuxu maa qablahuma calayhim ladayhim ilayhim khawfin waa kaas fircawn marka fircoona haddaad tidhaahdo fircawna ina fircawna meeshii liin ma jire waa mufaham wey fircawn marka labadaasaa iskale sifadaa liinka laydhaha waliinu liinkii waawin weeyaan wayaawin labadaasoo sukinaa la reebay wanfataxaa haddaba ha odhanin laakiin aliftaa waxaa loo keenay shicirka darti oo baxru rajaska ayaa waxaa la iswaafajiyaa darbiga iyo caruudada oo musطalaxay iska leeyihiin darbigu waxa weeyaan shadriga hore shadriguna waxa weeyaan qaybta hore ee beytka aakhirkiisa ayaa waxaa la iswaafajinayaa beytka o dhan aakhirkiisa imika markaad wada eegto inta kitaabka uu ku qoran yahay oo dhan mar walba waxaad arkaysaa iyada oo qaybta hore aakhirkiisa iyo beytka gadaashiisu ay iswaafaqsan yihin masalan kaa hore haddaad dib ugu noqoto safiruhaa saadun wazayun sinu waxaa ugu dambeeya nuun halkan dambena wallinu ayaa ugu dambeeya halkan kale wanfataxa suxixa mar walba labadaasaa la iswaafajiyaa laakiin shicirka kale laysma waafajinaya labadaas abyaada o dhan aakhirkooda la iswaafajinaya laamiya waawiya yaa-iya qasiidadu waa noocaasay koonaya aakhirkaa la iswada waafajinaya haddaba wanfataxa un wey ee aliftan waxaa loo keenay si aakhirka isu waafaqaan khuruuj baa la idhaha marka maa qablahumaa waxaa labadooda ka horeeya munfatixa markaa waxaad haysaa safiir qalqala liin saddex sifaynu haynaa toddobadii walinxiraaf sifada inxiraafka la yidhaahdo suxixa waxa iyadana lagu saxeex yeelay oo la dhigay waa saxaxa jumhuur lquraa'i hubuuta inuu ku sugan yahay waxaa lagu saxeex yeelay fi llaami wara labadaa sifada inxiraafka la yidhaha labadaasaa qaata inxiraafku xagga luqada waa mayl labadiisan xaraf waxaa loogu magacaabay axrafu linxiraaf liinxiraafihima ilaa arafi lisaani xagga carabka caarada al ar carabkiibaa intuu xagga hore kasoo qabsada dhanxanaga ilaa caarada soo soconaya al ar ar weliba raadiina dee dheeraad bay sii leedahay iyada walinxiraafu saxiixa waxaa la dhigay dahab ama la saxeex yeelay inuu ku sugan yahay fi llaami wara labadaasuu ku sugan yahay oo labadaasaa uu sifa u yahay wa bitakriirin jucila waabuu iska soo gaabiyey markaa waxa uu ku yihi wa bitakriirin sifada takriirka la idhaahdo ayaa jucilay loo yeelay lahu ra'dan inagu dhow ile wixiibuu soo ururinaya waa shicire waa isku soo gaagaabinaya sifada haddaad ku ogaatay inxiraafka inay ra'du leedahay mar kale bitakriirin jucila sifada takriirka la ydhahana waa la siiye ogow wa jucila lahu bitakriirin ra'dan inoogu dambaysay takriir baa la siiye la soco waay walitafashi ashiinu washiinu litafashi bay usugnaatay sifada tafashiga la ydhaha atafashi waxa iska leh shiinka wabaadan baadkiina istail dheere sifada la ydhaha alistiaala waxa iska leh abaad ayaa iska leh marka takriirkanowna waa sifa ra'du ay leedahay oo carabkiio noqnoqod samaynaya laakiin inuu bata aan ahayn sifa ay leedaho lagu yaraynayo wey bismi illaahi arah bismi illaahi arah gariir yar waad ka dareemaysa marka hore iyo mar yaroo khafiifa ho raacaya laakiin bismi illaahi arah iyo arraa kuwaasaa la diidan yahay liannahaa tatakararu fi naxwi furuuq taran yar iyadoo samaynaysa oo markaa wixii waa in aada loogu yareeya wey tafashiganina waa shaygii oo xagga luqada itisaac baa la yidhaha tafashiga kana waxaa loogu maga sifadan dee tafashigana wuxuu noqonaya xagga istilaax ahaan naqaskii oo ku faafa afka dhexdiisa ash ash waxaad arkaysaa in ilaa qawlalada uu naqaskisaa u butaacaya waay hamsi iyo waxaan leeyahay maxay sifooyinkay ku jirtay kuway sudidka a ka mid ahaa faxatahu shaksun sakat maxaa iska lahaa hams waa jarayaan alriix cinda nutqi bilxarf dabayl baa soconaysa ak af ash waxbaa saa u yaacaya oo sawdkii baan istaagayna soconaya markaa isku mid maaha iyaga iyo kuwa ka horjeeda sidaa darteed baa sifadaa la siiyey daadkiina istidaalu leeyahay istidaaladana waxa ay tahay alimtidaan waa shaygii oo dheeraada waxaa sidaa loogu magacaabay dee labada dhinac buu ku dheeraanaya kolba dhinacii laga saarayo ad waxaad arkaysaa inaanu darafka hore iyo darafka daba midnaba ahayne carabka dhinaciisa oo dhan ba u istaagayo ad walad walad dhinacaasuu markiiba qabanaya toddobadii sifaba halkaasay kugu dhammaadeen alsafiir alqalqala alliinu alinxiraaf altakriir altafashi alistiaala yaa ugu xuruuf badan toddobadan alqalqala kuwa kalena waaba dee iska saddex iyo laba iyo midun markaa kuwan iyaga way iska soo kooban yihin marka haddaba waxa badan dee toddobadan imika sifo xuruufta yeelatay halkii horena shan shan bay ku leeyihin ogow oo xarafku tobankii sudidkaa intuu shan ka qaato ayuu ku darsanayaa midh halkana ama laba halkana dalaraadoo kale haddaynu soo qaadano ood ku daydo halkii hore dee laba iska horjeedaba midh bay ka qaadanaysa labadii iska horjeeda kalena midh labadii iska horjeeda kalena midh markaasay ku darsanaysaa takriirkeedan iyo inxiraafkan ayay ku darsanaysaa imise sifeelaysaa marka toddoba bal aynu soo tadbiiqin waxa usoo horeeyey hams iyo jahl iyo may gelaysa jahri bay gelaysa maxay sababtuna at maxaa lagu jamcinayay hamsiga faxatahu shaksun sakat kuma jirta weeye raadi shide iyo rakhawa iyo bayniya bayniya fira min lubin waa laba laba sife hesha infitaax iyo iطbaaqna wasadun dadun daun daun mudbaqa kuma jirto idan markaa waa infitaax idlaaq iyo isbaatna idlaaq wafira min lub lxurufi lmudlaqa waa ko isticla iyo istifaalla khusa dakdin qid kuma jirto waa istifaal waxa weeye shantii halkaasay ku dhamaadeen dee takriir iyo inxiraafna waad ugu daray marka meeshii waxaa kaaga soo baxay mar walood xuruufta eegaysaba waa inaan inta yara lagu dabdiyo xafidsantaha diisaa lagu weydiiyo o lagu dhahdo sifaadka uu leeyahay xarfu ta sheeg baa lagu weyy waa inaad markaa dusha ka haysaa wixii lagu jamcin jiray haddaanad dusha ka hayna way ku dhamaatay ma kala sheegi karaysa waa xifdigu de waa muhiim wey waxaa jira haddaba sifooyinku waa laba qaybood bay noqdaano sifaat qawiya iyo sifaat daciifa taasina waa muhiim inaad ogaato sifaat qawiya iyo sifaat daciifa imika baabkan soo socda ee xuruufta markaa lagu shaqaynayo ee dee la mumaarasaynayo sifaadka qawiga ah tafkiim bay u badan doonaan kuwa daciifka ahina tarqiiq sifaadka qawiga ah waxaa ka mid a ee xooga badan aljahru washidatu wlidbaaq walisticlaa walistiaala walqalqala wsafiir wtafashi walinxiraaf wtakriir waa toban sifooyinka daciifka ah alhamsu alrakhawa alistifaal alinfitaax wa kuwayaalaha wey haddaad imika daad oo kale eegto sifaadkii qawigaha baa ku urursa haddaad haad oo kale eegto sifooyinkii daciifkaha baa ku urursa kolka xuruufta la eego afar qaybood bay noqon shan qaybood bay noqonayaan qawiyun wa aqwa daciifun wa adcaf waa mutawasit mid aqwaayoo xoog badan mid qawi oo ka yar hooseeya mid daciifa mid kaba sii adcafsan iyo mid u dhexeeya qawiga iyo daciifka labadaas u dhexeeya baabu tajwiid wanaajintii xuruufta la wanaajinayo ka hadla iyo xukumkii tajwiidkaba mar haddaad sifooyinkii iyo makhaarijtii soo baratay macnaheedu waxa weeye inaad dee si nudqi ahoo fiican ugu hadli karto wal akhdu bitajwiid tajwiidka in la qaato xatmun waa waajib laazimun oo si waajiba qofka qaariga ah haddii haddaba caynkaa la yidhi man lam yujawid alqur'aana qur'aanka qofkaan tajwiidin aathimun waa dembiile taa iyo dee waaba kala warlaay qofka u qababa inaanu dee hagaagsaneyn ama bidcadu iska leedahay ila wadaado badan baa waxay qabaan tajwiidkan la akrisanayo waa dee wadaadada soomaalida in yararkaa bidcadii una iska leeyihiin iyaga ibnu jazari oo dee lahaa aniguna shaafici baana waabay dee kala warlaayihiinba marka kol haddii qofkii uu akriyayo qur-aankii kariimka ahaa si aanu u noqonin dee qur-aan ruug qur-aan ruugga soomaalidu waxay yidhahaan qofka waxay u haystaan iyagu qaariga ayay qur-aan ruug yidhaahaan laakiin xaqiiqatan dee waa qof aan tajwiidinayn oo jajabinaya un duu doonayo dee haba yaqaanaha xifsanaayo waratil ilqur'aana tartiilan si wanaagsan oo akri qur-aanka marka dee waa amar amarkaa wax ka sarfiya wujuubka ma jiro wuu cileeya kolka xatmun laazimun macnaha way sii adkaynayaan dembiilaan u noqonayaa buuhi qofku way sii kala duwan tahay oo laxniga jeliga ah iyo ka khafiga ah aimadu waxay isku waafaqsan yihin laxniga jeliga ah horta inuu dembiile ku noqonayo qofka laakiin laxniga khafiga ah isaga waa laga yaabaa in aan la isku waafaqsanayn oo dee rag badan ay leeyihiin ilaa heerkaa dee aasim ila ciqaabbu ku mutaysanaya sifooyinkii taqiiqi iyo tafkiimki iyo kueelaha liannahu qur'aanka bihi tajwiidkaasu alilaahu anzala ilaahay tajwiid buu kusoo dejiyey wahaakadaa isaga oo mujawad ah ayuu wasala inaga soo gaadhay minhu ilaahay xaggiisa ilaynaa xaggeenuu soo gaadhay isagoo qur'aanku mujawad ahoo wanaagsan oo aan dee laxni lahayn ayuu inaga soo gaadhay marka haddii aada laxnido dee waa in aad adigii wax qaribtay wey ruba qaarin lilqur'aani waalqur'aanu yalcanu kaasaa marka waxa uu kuleeyahay waan ya raadiyo ninkan wax taxqiijinaya maan maraajicdii kamaan helin takhriijkiisa laakiin siraajuddiin waxa aan ka arkay isagoo kitaab sharxaya tilaawat lqur'aan almajiid la yidhaahdo oo leh waxa weeye min kalaami sayidina anas ibnu malik radia allahu canh sheekhaasi waxa uu leeyahay buuri anas ibnu malik hadalkiisii weeye ee xadiid ma waxaa la yidhahdaa markaa ahar ruba qaarin lilqur'aani waalqur'aanu yalcanu warabtil ilqur'aana tartiilan baa la weydiiyey sayid cali dabeedna waxau ihi tajwiid alxuruufi wa macrifat alwuquuf xuruuftoo la wanaajiye iyo awqaaftoo la hagaajiye wey wa huwa tajwiidkani aydan xilyatu tilaawa akrinta ayuu qurxiyaa wa ziinat ladaa'i addaha gudashada qur'aankana wuu bilic buu u yeelaa iyo walqira'ati akrintaba saddexdaaba waa wanaajiyaa oo xilyo iyo ziina oo qurux iyo bilicu ayuu u sameeyaa iyo dhadhan iyo macaan saddexdoodan haddii aad kala doontana wuu isku xidhiidhiyey tilaawadu waxa weeye qur-aankii oo la akriyo adigoo dee markaa intaadii wardiga ahayd iyo akriyaya al adaa waa mashaayikhdaoo laga qaato oo dariiqatu lmutaqadimiin waxay ahayd iyada oo shuyuukhdu ay akriyaan oo laga dhagaysto dariiqatu lmutaahiriinna waxay ahayd iyadoo ardaydu akrido oo mucallimiintu ay ka dhagaystaan dariiqadaasaad moodaa inay mubaarasada dee u fiicanta qiradan uu kuu sheegayo iyadu dambe labadaba waa lagu idlaaqi karaa alqira'a marka la idhaah tilaawo iyo adaa labadaba way ka caamsanta waa lagu fasiraya laakiin tilaawadiina waa taa qofku gaar uu isaga akrisanayo adaagiina waa kaa shuyuukhda ula xidhiidhayo ama ha ka dhagaysteen ama isagoo ha ka dhagaysto intaba way wanaajisaan de waana tii aada ogeydoo tartiil xadr iyo tadwiir saddexdaasay ahayd aimada qaarkood baa mid bay kusii takhasus leeyihin laakiin intaba way wada banaynayaan wa huwa buri tajwiidki icdaau lxuruuf xuruuftii oo la siiyo wey xaqaha xaqa ay iska leedahay xaqaasoo min sifatin lahaa sifada xuruuftu ay leedahay iyo wa mustaxaqahaa wixii ay mutaysatay tajwiidkan haddii aad doonayso waa xuruuftii oo xaqeedii la siiyo xaqii ay xuruuftu lahayd baa kala laba ah oo midina waa sifatun lahaa midina waa mustaxaqahaa ama waxaan leeyahay xaqaha wa mustaxaqahaa xuruuftii xaq ay leedahay iyo mustaxaq ay leedahay oo labaduba ka mid a sifooyinkii wey markaa xaqiina wuxuu noqday sifooyinka laasimka ah sifooyin iminka ma soo marnay toddobiya tobana waa xaqahaa ayay noqonayaan waa sifooyin laazima sifaat laazima lilxarf mustaxaqahaana waa sifaat غayru laazima oo maala mararka qaarkood u yimaada sida tarqiiqa iyo tafkiimka iyo tarqiiqa iyo tafkiimka mararka qaarkood buu koodhan doonaa way imanayaan xarafkaas xarafkaa markuu ku xigo muraqaq buu noqonaya xarafkaas xarafkaa markuu ku xigo wuxuu noqonayaa mufakam oo imika wafaqim ilama min ismi illahi can farxin aw daminka cabdallahi buu koodhan doonaa lafdigaa lafduljalaale allah marna laamkiisu waa muraqaq marna waa mufakam waxaa ka horeeya dee loo eegaya markaa waa mustaxaqahaa ayay noqonaysaa ayay iskaga kaa khaldamayn waraddu kulli waaxidin xaraf walba iyadoo loo celiyo liaslihi maqrajkiisa tajwiidka waa kaa iyo walafdu iyadoo lagu hadlo fii nadiirihi ka lamid a ka mithlihi isagoo kale loogu hadlo markan tajwiidka laga hadlayo waxa weeye in xaraf walba loo celiyo asalkiisa asalka xarafku waa kee waa maqrajkiisa halkuu kasoo baxaya ad garanaysa markaad xarafka ka saarta maqrajkiisa waa tajwiidisa waraddu kulli waaxidin min alxuruuf liasli ay limakraji xiyazihi waa makraji wallafdu fii nadiirihi ka mili xarafkaa ka ku xiga ee lamidana iyadoo sidiisa loogu dhawaaqo iminka jim iyo jim hadday isku xigaan ood kala nudqi ka dhigta dee tajwiid ma ah maddul jaa-is lmunfasil haddii aad ku dhawaaqdo ka ku xigana dee jaa-is lmunfasil ugu dhawaaq mid mufakama haddii aad sheegto mid mufakami uu ku dhawa ku xigo dee isagana iskusugu dhawaaq laakin haddii aad matal laba xaraf oo isku xiga laba wejiyoo ku banaana aad ku kala akrido waxaa ka wanaagsan adigoo isku mid u akriya hadal madkaas oo kale ama caaridula sukuunka oo kale waxaa ku banaanaa dee awjuh dhowr ah taqriiban ilaa saddex ama laba marka haddii aad ka horena dheerayso ka dambena gaabiso tajwiidkii wanaajintii baana samayn ee ama wada dheere ama wada gaabi caaridula sukun bismi illaahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin isku inji ama wada gaabi ama wada dheere wallafdu iyadoo lagu hadlo fii nadiirihi xarafkan ka lamid ahee ka dambeeya ka milihi sidiisoo kale iyadoo loogu dhawaaqo oo aanad kala duwin tajwiidkay ka mid tahy mukammalan iyadoo xarafkii la dhammaystirayo min gayri ma takalufin ay min gayri takaluf iyadoonaad iskuba dhibin fi lqiraa'ati marka akrinta xarafkii waa la kaamil yeelaya mukamilan iyo mukamalan ba waad odhan karta mukamilan haddaad tidhaada waa ismi faacilo adiga ayaa uu ku soconaya mukamilan adigoo dhamaystiraya mukamalan haddii la idhaana waa sifa xarafka uu leeyahy mukamalan iyadoo xarafkii la dhamaystirayo min gayri ma takaluf maadaa iska zaa'idaa min gayri takaluf adigoon iskadeedin wama ana min almutakalifiin dhabaalay nebiga marka adigoo akhriyaya oo aan isdhibin oo aan dee shidkii iyo madkii iyo heerkoodii dhaafinin oo qiraa'atu tarciid iyo tadriib iyo tarqiis iyo taxsiin waxyaabahaas oo dhan baa takalufka noqonaye kuwa adigoon akriyin inaad aayarun si wanaagsan oo iska degan oo tajwiidkii deeleh uun aad u akrido min gayri ma takaluf bil billafdi buuri bil nutf meelaha qaarkoodna bil lafdi baabay sheegaysa waltakun ilqiraa'atu soo qadara haddaba qiradii ha ahaato bilutfi fi nudqi hadalka oo si debacsan aada ugu hadasho oo aana dee iskadeedin oo bilaa tacasufin qardajabis iyo kadeed la-aanti oo min gayri ma takalufin iyo inta dambe waa isku macnay bixinaya min gayri takaluf u akri qiradii qiradii mar kale waxaad u akridaa bilutfi fi nudqi bilaa tacasuf adigoo si debacsan oo aan tacasuf lahayn u akriya ila takaluf iyo tacasuf waa isku mid waltakun ilqiraa'atu ha ahaato bilutfi si debacsan oo fi nudqi hadalka ah taasoo bilaa takalufin bilaa tacasufin kadeed la-aantiya waxbaha iskadeeni walaysa ma ahaanin baynahu tajwiidka iyo wa bayna tarkihi iyo adigoo ka taga farqun wax farqi uma dhexeeyo ilaa riyaadatu mri'in qofka oo ku layliya bifakihi afkiisa qofka oo ku layliya taasunbaa udhaxay haddaad doonaysa tajwiid inaad barato afka ku layli haddaad doonaysa inaanad badanin inaanad baranin afka waxba ha ku layli dee iska carrabo maqaaxida fadhiiso wey marka iska aamusno ama hadalkaa ki kalaad wadi waraan kuu sheegay wuxuu ku yihi tajwiidka barashadiisa iyo la-aanteed waxa u farqiyahun dee adigoo afka ku layliya markaad afka ku laylidana barashaa laydha markaanaad afka ku layliyinna ma baranaysa idan markaa waa mumaarad dee arkaantiisay ka mid altalaqi min afwaahi lmashaayikh mashaayikhda afkooda oo lagala kulmo oo laga qaato dee qofkii sida ugu dhawaaqayo si wixii u wanaagsanaado walaysa ma ahaanin baynahu tajwiidkii oo lala yimaado iyo wa bayna tarkihi iyadoo la iska daayo farqun wax farqi uma dhexeeya ilaa riyaadatu mri'in qofkii oo ku layliya unbaa udhaxaynaysa bifakii afkiisa markuu afkiisa ku layliyo si wanaagsan nudqigii uu usugo mashaayikhda uu ka qaato waxa uu noqon doonaa mid bad laa bimujaradi naqli wastimaac laakiin haddaad dhegaysato unan cajalad keliya ka qaadato waxaa laga yaabaa de in wax badan ay ku dhaafaan oo meelo badan baa ku xidhan nudqiga oo iminka kainoo iman doona iqlaabka oo kale markuu qofku kudha ku dhawaaqayo isagu dee kitaabkii waxa uu ku dhigayaa ha loo bedelo maxay mimun ha loo bedelo badi tarmihim bixijaara markaa dabniil la yskuma qabanayo oo haddii dabniil la ysku qabto waxaan imanaynin hunadii ilan iqlaabkii huna u leeyahy marka haddaad dabna annaga isku siiso hunadii ma imanaysa iyaroo infitaaxa waa in loo yeelo tarmihim bixijaara min bacdi min bacdi baabu tarqiiq baad mustaxaqii buu marka u galay waraqiqan bu ihi tarqiiq mustahalan kula istifaaliyo min xarufin xuruufa waxaadiran iska ilaali tafkiima lafdi lif alifkaa inaad tafkiimisa isaga iska ilaali xuruufu listifaal imise ayay ahayd dee isticliyo laga reebee fusa daqdin qib xusir sabcadaha wixii aan ahayn baa xuruufu listifaal ahayd marka sifadaha istifaalka xarafka leh tarqiiqa la ogow ila waa sifa daciifa buu leeyahy xuruuftaas mustafalka ah mid kasta oo ka mid ah waa la tarqiiqinaya wixii aan ahayn laamta ku jirta allah iyo ra'da oo iyadana tafsiilo ku iman doono ra'da dee mararka qaarkood mufaham ba ama inta badanba laamtana marka fadxa ay ka horeysa ama damo laamuljalaalha lafduljalaal laamtaa ku jirta iyadana mufaham bay noqonaysa maca dalik iyagoo ka mid ah min xuruuf listifaal waraqiqan tarqiiqi mustafalan xar shay la istifaaliyey oo min axrufina waxaadiran tafkiima lafdi lif lafdu lif iska ilaali inaad tafkiimiso laakiin waxa uu ku leeyahay sida uu naadimku kitaabkiisa annashr uu ku sheegay aliftii waxa weeyaan laa tuusafu bitarqiiqin walaa tafkiim midna laguma sifeeyo alifta haddaa maxay noqonaysaa kolba waxa ka horeeya baa loo eegaa waxaa ka horeeya hadduu mufakam yahay iyana way raacaysa haddii uu muraqaq noqdana iyana way raaci doonta qaala ja kolba kii ay raacda wey miyay naga dhamaatay waaya allahu aclam xuruuf wahamza alxamdu acuudu ihdina allahu huma laama lilahi lana walyatalatafu cala allahi walad walmiima min makhmasatin wa min marad wabaca barqin baطilin bihim bidii waxris cala ashidati waljahri aladi fiiha wa fi ljimi ka xubi sabri rabwatin ijtusat waxaji lfajr wabayinan muqalqalan in sakana wain yakun fi lwaqti kana abyana waxaa xasxasa axadtu lxaqu wasiina mustaqiima yasqu yasqu waraqiqi ra'aa ida ma kusirat kadaka bacda alkasri xaytu sakanat in lam takun min qabli xarfi isticla aw kanat ilkasratu laysat asla wاlkhulfu fi firqin likasri yuujadu waakfi takriira ida tushadadu wafkhim ilaa ma min ismi illaahi عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخ مخصوصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بالنخلكم وقع وعرس على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخل الاستنفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة واي هي waxau halkan ku yidhi baabu isticmaali lxuruuf xuruufta habka loo isticmaalayo macnaha uga jeeda bal sifooyinkii had iyo jeer xuruuftani ay yeelanaysa iyuu xusi doonaa iyo maxaadiir uu sheegi doono waxyaabo dee laga digtooni qaadanayo o la iska ilaalinayo oo tafkiimkii iyo tarqiiqiya oo marna tafkiimka ayaa la iska ilaalin doonaa marna tarqiiqa idan markaa inahan oo dhami waxay noqonayaan xarafkiisi iyo xaqiisii la siiyo iyo mustaxaqiisi wa hamze al waxau ihi halkaa hore waxaynu soo wadnay waraqiqan mustafilan min axrafi waxaadiran tafkiima lafdi alif tii buu raaciyo waxau yihi wahamza waxaadiran waxaad iska ilaalisaa tafkiima hamzi alxamd acuudu ihdina allah wayaalahaasoo dhan hamsahooda aan tafkiimine waxa weeyaan afartaa eray hamsahooda qaarkoodna dee hamsatu qanci baa ku jira qaarkoodna hamsatulwasl marka mid walba waxaa laga yaabaa wax jiitaa inuu jiro ama xagga tafkiimka ukaxeeya bal ka ilaali haddaba alxamdu acuudu ihdinaa oo dee shidadeedii hamsaha c yaanay jiidanin caynka iyo haada kula mida xagga makrajka oo tafkiimka ka ilaali mararka qaarkood bay tafkiim ku dhacdaan uma xaadiban waxaad iska ilaalisaa tafkiima laami lilahi lana waliyatarataf wacala allahi wala daalin intaan laamaadka ku jirana bal ka ilaali iyagana lilahi lilahi oo iyadana ha noqdo laamkaas muraqab mufaham iyuu noqoni wuu kuu xusi doonaa mar laamka mufaham laga dhigayo wafahim ilaama min ismi illahi can fatxin aw damin bacda fatxin aw damin buu ka odhanaya ka cabdallahi cabdullahi xagga dambe laakiin iminka lilaahi oo kale dee fatxa iyo dama midna kama horeeya kasraa ka horeysa laamu lilaah labada laamoodka dambe wey in markaa isagana aada tarqiiqisona tafkiimi wey yaadaasaa iyadana jiidanaysa waliyatalataf ta dambena dee dhaadaa mufahamkaa baaba jiidanaysa cala allah waa laamta calaa ku jirta wey maxaa yeelay allahda dambaa mufahama markaa calaada laamteeda ayay kaa jiidani wala do saad arkayso daadkaas dee waxa uu ka mid yahay min alxuruuf almufahama iyo isticlaaintaba markaa dee yuu jiidanine bal ka ogow tafkiinka walado walado waxaadiran waxaa kalood ka ilaalisaa bu ihi almiima miimta oo min makhmasati wa min marad labadaana tafkiimka ka ilaali oo dee marka la yidhaahdo makhmasa labada miimoodba wey almiimu alula walmiimu athaniya oo midna dee qaabay ku xigtaa xuruuf listiclaa sifooyinkii qawiga ahaa leh midna saadkii oo dee sifooyinkii qawiga ahaa isaguna ay ku urursan yihiin nakhmasa makhmasa ha odhanin ilaa way dhici kartaa makhma dii la yidhaahdo miimkii u raacay nakhmasa waa labadaa xarafoo isku xiga ayaa lagu leeyahay midba sii u wad meeshii markaa waxay noqonaysaa dee qofku inuu darawal wanaagsan noqdo oo mumaaras waxaa laga mumaaraso fiican bay maaragtay inuu aada ugu celceliyo sikaar badan marka hore si ula circiiro marka dambe isagoon isdhibaynin unbuu daldalaya sida dadkaa quraada dee markaad eegto wاlmima min makhmasatin wa min marad maradkaasina waxa weeye faman idura fi makhmasat ah taas waa ayada wain kuntum nardaa nardaa mardaa maahay waa nardaa niinkii oo caadigiisiiya ayaa ra'dii mufakamka ahayd iyo daadkiiba kusii xigsiinaysa barqin batilin bihin bidi waa afar ere iyaguna mise shan shantaa eray afartaa eray ka ilaali ba- ba'aha ku jira tafkiimka iyagana oo xuruufu raqaababay qaarkood ku xigaan sida daalka iyo haad oo kale oo qaarna waxay ku xigaan ra iyo da mufakama barq batil batil waxaa loogu diidan yahay looga ilaalinaya tafkiimka da'daas weeye ee maaha alifta ku xigta batil oo kale batil baa la diidaya batil in ha in haulaai mutabarun ma hum fiihi wabatilun ma kanuu yacmaluun bihim iyo bidi iyagana ha tafkiimin waxris waxaad ku dadaashaa cala shiddati waljahri labadan sifo oo wada socdo keen alladii jahrigaasoo ama madkuurkaasoo fiihaa ku sugan baada wa fi ljiim iyo jiimka ku sugan jiimka iyo baada shiddada iyo jahriga ay leeyihin ku dadaal ka xub asabr rabwa ujtuhat waxaj waalfajr labadaa shide sife ee qawiga ah aljahru washidda oo ba'da iyo jiimka xuruuftaa ku sugan ee kelimaadkaa ku sugan ay leeyihiin ha ka nuqsaamin oo mararka qaarkood ba mid walba waxbaa ku xiga ka daciifin karaya bal ka ilaali waxaa markaas masal dee ku ereyadana mid waliba meelbu ku jiraa xub yuxibuunahum ka xubbi illaah ka xubbi illaah ba'da waa inay shidadeedii heshaa iyo sifadii kale iyadana jahriga ahayd watawaasaw bisabr bisabr qalqaladeedii yaraydna waa inay yeelatay suqrada ahayd waaawaynaahumaa ilaa rabwatin dati qaraarin wamaciin ilaa rabwa ومثل كلمة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت jiimkii waa inu soo baxo aanu libdhin walilaahi cala annaasi xijun jun dii aan la siinin dee yaadii bay ay isku meesha ahaayeen bay ku darmayaan waalfajr shiddadooda iyo sii buu ku yidhi intaas oo lianlaa tashtabiha bilba lianlaa tashtabiha albaaw bilfa waaljiimu bishiin haddii shiddadaa iyo lasii waayo jahriga waxa ay u egaanaysaa ba'du fa jiimkuna shiin buu u egaanaya wal walfajr walfashrin bay noqonaysaa fashr oo marka dee laga jaro shiddada ilaan jahriga iyo shiddada midina waxa weeye jarayaanu nafas cinda anudqi bilxarf midina waa jarayaanu sawt cinda anudqi bilxarf iyo ma aha nafaska si sawdka iyo ma aha ashidda ya alhams waxa weeyaan ham iminka iminka waxaynu haynaa labadii hamsiga iyo rakhaawada u didka ahay oo jahri markaa hore markaa kuwani waa manc ayaa la odhanaya inxibaasu jarayaan asawt cinda anudqi bilxarf waxa weeyaan waa jahri ha sawdka rakhaabaduna waa ka kale markaa neeftii iyo labadiiba waa laga xidhayaa iyo sawdkii inaanu midnaba bixinba marka labadiiba aad ka xidho xarafkii oo culus baa soo boodaya marka ereyada mid waliba dee aayaadkaasu ku jira sabr rabwa ujutuhat alxaj wlfajr fajr wabayinan caddee muqalqalan xaraf la qalqaleeyey in sakana hadduu reebo wain yakan wain yakun haddii uu yahay xarafkani fi lwaqf waqafkii hadduu yahay kana abyana wuu sii caddaanaya maxaa sii caddaanaya qalqaladiisa macnaheedu waxaa halkan kugu sheegay qalqala suqraa iyo qalqala kubraa labadaba muuji qalqala suqraa waa markuu xaraf dee min xuruufil qalqala ka mid yahay uu iskana reeba yahay asaalan qalqala kubraana waa marka waqafka labadaba si wanaagsan u muuji buu ku oo masalan kaa hore ee qalqaladiisu ay suqro tahay oo waktiga wasligaba iska sukunsan yaqطacuun qط qط اجtabaa yadkunuun yad un baa la yaro oranaya kan kalena aada usii muuji khalaq muxiiط bahiij wain yakun fi lwaqfi kaana waxau noqonayaa qalqalat abyana waa ka daahir badanaya min alwasl muqalqilan ha odhana waa bayinan muqalqalan marka waa bayinan waa ficil dee amarahoo nuunu tawkiid khafiifa ah wata walaa yakuna min asaaqirin baa keeni muqalqalanna waxaa loo leeyahay si ay dee isu waafaqaan mawsuufkiisa xarfan muqalqalan laakiin haddaad muqalqilan tidhaahdo dee adigu kugu soo noqonaya wa bayinan waxa aada caddaysaa xaa xasxasa axaqtu alxaq wasiina mustaqiim yasquu yasquu weelahaana muuji waa dar libdhi kara kuwani xuruuf ka xoog badan bay ku xigaan si aanay u liqin xarafka soo saar alana xasxasa alxaq alana xasxasa alxaq ilaa waxay ku xigtaa saadka oo min xuruuf اlisticlaaءi wاlطbaaq ka mid a marka ayuu ka dulboodini soo saar wakadalik da'diina waa la mid iyo dee xaq oo mid walba qaaf iyo daadaa ku jira marka labadaada xaada ku jirta axaqtu axaqtu dee waa qoladaani biqaame axaqtu aan odhanay axaqtu alxaq siintan mustaqiim iyo yasqu yasqu dee marna qaaf bay ku xigtaa marna daa oo iyaguna ka mid ah dee xuruuftii isticlaha xoogga badnayd kuwaana bal ilaalihi macnaha waxau uhi wa kullu dalika raajicun ilaa icطaa'i alxuruufi xaqahaa wa mustaxaqaha wakiilin xagga hore soo yidhi tajwiid waa xarafkoo la siiyo xaqiisa sifada laasimada ah iyo mustaxaqiisa oo sifada caaridada ah u yeelanaya markaa tii unbuu imikaba kusii dheeraado si wanaagsan dee usii idaaxinaya gaar ahaan meelaha kaaga sii baahan inaad xuquuqdooda aada u ilaaliso baabu raa-aat raa'ihiibuu halkan ka hadlaya oo dee ra-dii waa tii aada dee soo aragtay axkaamteeda marna waxay iska ahayd maxay mulaqaq marna mufakam marna jawaaz ulwajayn iyomaa badnaa marka mufakamkaa badnaa lix jeer ahaa mulaqaquna waa ku xigay dulwajaynkuna midh buu ahaa wuu iska yaraaba idan markaa sidii caadiga ahayd wuxuu ku maray xagga xagga yar xagga yar oo ah xagga muraqaqa intii muraqaqa uu kuu sheegaya iyo kii jawaasul wajaynka ahaa dee inta kale la soco waa mufakami wey ila sidii isagu nasriga kolba mid isdul taagi maayo taasi toba bayd bay ka qaadanaysaa saddex buu doonaya inuu kugu sheego labadoodaa markaa wixii kasoo haray waa mufakam waraqiqi ra ra-dii tarqiiq idaa maa kusirat ay idaa kusirat marka la kasriyo lahoos dhabo waa war dhantaas kadaalika sidoo kale turaqaqu waa la tarqiiqin doonaa bacda alkasr marka kasra uu ka horeeyo xaysu sakana kolka ay reeban tahay waa imisa waa laba xaalo halkaas oo markan uu ku yihi ra-da kasri goorta ay tarqiiqi markay kasrisan tahay dee waa imista xaalaha soo gelay ayaad odhan kartaa iyo dee kuwa yarana mutasalaadkuga ay ku sheegayeen ilaa lix xaalo wey iyadoo awal joogta awsad joogta aakhir joogta ismiyo ficil baa lagu dhuftay saddexdaa ismiyo ficil ayaa lagu dhufan karaa awal iyo aakhir iyo awsadbana way noqon kartaa markaa ra-a kasrisan warkeedu waa tarqiiq waa masalo midka labaadna waxa weeye markay kasra reebto oo looga jeedo kolkay kasra ka horayso waa laba xaalo xaalo saddexaad buu kaa dhaafo marka uu dee ka hor ka horeeyay xaraf dumaala ama yaawliinkii oo kale qadiir raxiim waxaan leeyahay qadiir basiir waxyaalahaas oo kale haddaba taasi wuu iskaga tegay iyadoo waa midh saddexaad oo dee soo raacaya labadanu sheegay tan u dambaysa ee ah marka aad kasradu reebto ayuu laba shardi u xidhaya labadii aad taqaana in lam takun haddii aan ahayn min qabli xarfi isticlaa xarfu isticlaa haddaanay ka hornayn markaa waa la tafqiinin aw kaanat ilkasratu ama kasradiibaa waxay noqotay laysat aslan midaan asalba ahayne maxay ah caarid marka hadday caarid noqotona waa la tafqiinin idan markaa goorta ay kasradu reebto ee la tarqiiqinayo laba shardi bay leedahay xarfu isticla waa inaanu ka dambayn kasraduna waa inaanay caarid ahayn laakiin haddii ay kasradu caarid noqoto ama xarfu isticla uu ka dambeeyo dee waa mufakamkii ku darayada in lam takun haddii aanay ahayn min qabli xarfi isticlaa xarfu isticla haddii aanay ka horreyn haddii xarfu isticla ay ka horreyso dee waxay noqon doontaa mid markaas saddex xaraf unbaa mid la tarqiiqiyo mid la tafkiimiya baan leeyahay saddex xaraf baa laga helay qur-aanka qaaf iyo ta iyo saad firqa qirdaas ina rabbaka labilmirsaad xarfu isticlana waa ka dambeeya kasrana dee iyadii way reebtay intan uu sheegay wixii ka soo hadhay baa mufakama saddexdaa labadaa xaal uu sheegay iyo markaa intusha ka raacin saddexdaa wixii aan ahayn oo laba halkan uu ku sheegayo intii kala maqan idaa kaanat maftuuxa wa madmuuma aw sakanathaa damma aw fatxa mararkaas oo dhan wey midhkii la isku khilaafsanaa amaba uu ka jooga dulwajeynkii uu sheego waxau uhi walkhulfu fi firqin likasrin yujad intaasuu ku sheegaya isaga wejigii dhama wlkhulfu fi firqin likasrin yujadu wlkhulfu khilaafkii haabitun waxa uu ku sugan yahay fi firqin fi raa-i firq ayuu ra-daas khilaafkaa ku jira likasrin yujadu kasra la helo awgeed kasrahaasi waa kaalkee miyaa kasraha qaafka weye kasraha horeha u qaadan macnaha xarfu isticliya inu isku ogeyn hajiisa ra-da oo mufakama ka dhigo ayaa kasraha ku daciifa akafulxarakaat baa la yidhahdaao markay meel timaado dee way laga yaabaa in measku takhallus min iqtiqaai saakineyn saa darteed waa kuwa culus bay ku jirta kuwa fudud bay noqonaysaa marka daa xarfu isticlaa culayskiisiiba daciifa فانفلق فكان كل فرق كالطوف العظيم فرق هي فر فر فر لبضع وأخفي تكريرا فسلك لكم راعي تكرير كالفضيل إذا تشدد الراء رأي مركا لشدة يو يرى أو نقصان التكرير مركا كدا كم ورا تكرير صوبتم حيث هاي way leeda waa sifo ay leeda see looga daynaya laakiin yaree gaar ahaan marka ay shidan tahay iyo markay reebanta oo dee markan ay shidan tahay laftigeedaba way reebanta mudqam iyo mudqamu fihi baa jire ka hore wax soo gashan ee mudqamkee la qariyay baa reeban marka haddii aad ku yar xejiso waxa ay noqonaysaa xuruuf haddaad yaro fududaysana dee xarfayni oo ka dambe khafiif uu yahay bay noqonaysaa bismi illaahi allah mid culus iyo in yar oo kasii hoos muuqatan wey xarafkii oo muuda iyo wax yaroo nusra ah ma kasii yar bismi illaahi allah bismi illaahi allah haddii la allah dee waxaa kasoo baxaya ra-aad wa akfi qari macnaha fududee wey yaree dhahada takriiran sifatan tusamaa takriiran yaree idaa tushaddadu markaa dee la shidayo naayib faacilkiiba ah idaa tushaddadu hiya ay raa baabu laamaat laamtii iyaduna xaqii iyo mustaxaqii ay lahayd buu si gaara ugu xusaya laamaha mudan si gaara iyaguna in loo xuso waxa uu ku uhi wafakil illaama laam dibiri laamtaasoo min ismi illaahi ilaahay magaciisa kamid a lafduljalaalaha can fatxin ay bacda fatxin aw dammin bacda dammin labadaa mar haddii laamuljalaaluhu uu ka dambeeyo oo labadani ka horeeyaan tasqiimi si culus ugu dhawaaq ka cabdullah cabdallah labada waa la dabdiyaa cabdullaahi hadduu ku dabdiyeyna waa fiicanyi cabdallahi hadduu ku dabdiyeyna waa fiicanyi laakiin ta bismi illaahi ku jirtan maxaad odhan lahayd tahiyadu waa horaa qaatay bismi illaahi arax bismi illaahi qaala inii cabdullahi qaala allahu waqaalu llahum waqaalu llahum limunaasabati alfatxi wadami taskiim taskiimkay labadaasi munaasibi markaa saddexdaa xaalaanu ka baxayn laamta lafuljalaal inaad iska fiirsato weeyo kolka markaad akhriyayso carabku markuu la qabsado luqadda ku hadalkeeda iyo dee tajwiidka akrintiisa iyo waxoo dhan ba mudaarasaday ku xidhan yihiin oo marka uu qofku kusoo socdo intaanu soo gaadhin buu sii salaxmaysaa meesha marka mumaarasadu qabato intaanu soo gaadhin ilan kol hadduu soo gaadho waxa dee inuu isdul taagan maaha waa inu socdaa isagoo soconaya sii garan karaa wuxuu odhanaya wa xarfa alisticlaa'i fakhin xuruufu listiclaha tafkiim maxaan idhaahdaa ma xarfu listiclaha mise xuruufu listiclaa kee baa ku dhigan xarfa alisticlaa'i baa ku dhigan haddana waxaan ku macnaynayaa xuruufu listiclaa sababtu maxay waxa weeyaan a inta kalena aan kugu dara limacrifati yacum mufradun mudaafun limacrifatin yacum way iska badanta wa xarfa listiclaa'i xuruufu listiclaa marka ka dhigantao dee mar haddii mufradkaa weyey loo idaafeeyey macrifada waa dar badan baa lagu fasiri karaa xuruuftii isticlaha bal tafkiimi oo saddex waa imise ahaye wa khusa wa sabcu culwin khusa dardiqin xusir dabadaas ahay dabadaa markaad soo marto iyagu tafkiim bay leey iskuma jiraane waksusan anta ya taalib waxaad sii gooni yeeshaa liطbaaqa ilaa saasuu u dhigan yahay isagana waxaa intii kale loo koostay shicir lilaa yankasir alwasn si aan u kala jabin baytu ayuu yihi lidbaaqa waa naqli baa layaa alid alid markaa lid unba iska odhaya lidbaaqa waksusan aliftani waxay ka socotaa oo laga soo bedeshay nuunu tawkiidkii ahaa maxay alkhafiifa nuunu tawkiidkii khafiifkaa xaggiisii baa laa keenay xarfu isticlihii dee weliba qeybta xuruuf litbaaq imise waa saadun daadun daaun daaun mudbaqa kuwaasi aqwaa waksuusan waxaa sii gooni yeeshaa baladalaqada u fiirso alidbaaqa sii gooni yeel aqwaa wa huwa aqwa mid sii xoog badan weeye naxwu qaala walcasaa alcasaa wabayin waxaad caddaysaa alidbaaqa sifada idbaaqa ninkani sifaatku aada ugu nuxnuxsadanaya ibnjazariga
wabayin alidbaaqa min axadtu mac wasabtu walkhulfu binaqluqkum waqac waxa uu ka hadlayaa mar walba ma intan faraha badan sidii loo tadbiiqin lahaa sifaadka xuruufta oo dee icmaal loogu samayn lahaa marka oo baytka lix iyo afartan marka waxa uu halkan ku xusayaa uu leeyahay haddii halkaa hore tafkiim lasoo siiyey oo xarfa isticlaai fakiim waksuusan alidbaaq idbaaqa khaas yeel marka uu leeyahay waa xuruuf alidbaaq xuruuf alidbaaq sii khaas yeel xuruuf listiclaa toddobay ahayd si aad ogeyd afar baa ka mid ahaa xuruuf lidbaaq marka afartoodaas idbaaqooda ha sii weynaado oo iyada oo wada mufahama xuruuf listiclaal haddana xuruuf ilidbaaq ha sii sareeyo idbaaqooda ee waxaan leeyahay yani tafqiimkooda marka waxa uhi haddana wabayin ilidbaaqa idbaaqii mooji idbaaqaasoo min axadtu basadtu ereyadaas ku jira suuratu namal aayadda koob iyo labaatan faqaala axadtu bima lam tuxid bi suuratu lmaa'ida aayadda toddobiyo labaatan lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii suuratu zumar aayadda lix iyo konton yaa xasrata calaa ma faradtu fi janbillaah meesha markaa waxaa ku jira waa la idqaamaya mar laybo dee way isku waafaqsayn quraadu in la idqaamo oo markii hore aan filaya inu carabku inaga dhacay in in la kala saaray mar layba ereyadani way idqaaman yihiin laakiin iyadoo idqaaman buu kuleeyahay haddana idbaaq si axadtu basadtu oo shaygan mudqamka ah ha ka sii muuqdo idbaaqi oo ila waa min xuruuf lidbaaqi axadtu basadtu waalkhulfu waqaca khilaafkii waxa uu dhacay binakluqkum nakhluqkum iyana waa la idqaamaya laakiin sifadii ahayd alisticlaa ilan qaafka xuruuf lidbaaq kamuu mid ahayn isagu sifadii isticlahayd iyada oo la idqaamay qaafka ah ayay joogaysa ayay qaarkood leeyihin qaarna waxay leeyihin mee sifadaa isticluhu way ka tegaysa marka ereyga sida la isugu khilaafay min xaysu lidqaami wa cadamihi maaha laakiin isticlihii waa in loo sameeyo iyo in laga daayo ereyadii markaa mar walba way wada idqaamay idqaamkooduna dee waa kii sagiirkaas sa aad ku arkayso ee xarafkii hore reebaya dadaal cala sukuuni sukuunka oo fii jacalnaa ancam almaqduubi dalalnaa dee ku dadaaloo baryu kaalumi oo dee waa laama ficilkii maxay la muujin jiray iyo nuun iyo hayn iyagana laga yaabo in xuruufta ka dambaysa ay libdhisay taxaysato wakhallis waxa aad taaf yeeshaa oonan waxba ka tegayn intitaaxa maxduuran casaa erayadaa sifada intitaaxa ayay labadaa daalka iyo siin ku lahaayeen barusi oo guux khawfa ishtibaahi iyada oo aynu ka cabsanayno inu egaado bimaxduura caso waxyaalaha inuu egaado iyagu maxay lahaa itbaaq itbaaq iyo infitaax dee laba iska hor jeeday ahayn siinka iyo daalka labadaas infitaax bay leeyihin saad saadka iyo woo itbaaq bay leeyihin waxaad ku kala saari kartaa oo kale iyo taa casaa rabbuhu casaa rabbuhu caso sila dee arrinkiiba dhigay وما كان عطاء ربك محظورا والراعي لا لبول هطلة شدة شدة بكاف وبكاء كاف يسالة كشرككم تتوفى فتنة إيه كاف شرككم تتوفى هي فتنة لماذا تتوفى وحين شدوا ويلبى يا هذيك لا تتوفاهم tatawafaahum ayaad odhanaysa kuwan kalena waxa weeyaan